جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba uu maqalkeenna uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen kasta oo sabti ah aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي qodobada aad caawa barnaamijka ku maqli doontaan kuna raadraaci doonno waxaa ka mida xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda howlgal lagu beegsaday saldhigga ciidamada maraykanka ee garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo u gargaaridda ree khaza oo ka mid ahayd hadaaftii loo fuliyey howlgalkaasi iyo mujaahidiinta oo goodis adag u diray dowladda saliibiyadda ee maraykanka iyo dabadhilifyadooda in xitaa warbaahinta yuhuudda ay arrintaa ka hadleen oo xitaa ciwaan uga dhigeen in xarakada al-shabaab ee soomaaliya oo ah faraca alqaacida ay weerar ku qaaday saldhig maraykanka uu ku leeyahay soomaaliya iyagoona weerarkaasi ugu aargudaya dadka reer khaza iyo yuhuudda ay laynayaan muxuu yahay rasaa'isha uu dirayay howlgalkii garoonka kismaayo maxaa xilligan ku soo beegay waxaa kale oo caawo aan faaqidi doonnaa wujuudka ciidan ee xukuumadda washington ay ku leedahay dalka iyo doorkeeda ashahaadala diriirnimo ee duulaanka lagu soo qaaday ummadda soomaaliyeed ee muslimka caawa waxaan kaloo raadraaca idinkugu haynaa muslimiintahay oo qhasi laka dhammaayay la duqeeyayay gaajada laka dhammaayay hubka dan laka garaacay kan oo hubka yahuuddaha dhiiba isuhay kan dacmiyaay oo hoo iyo hiib la garab taagnaa isuhay may ballanaaha eedaan ka farxane maraykanka halku aarsadoy waa bulshada soomaaliyeed ee aragtidooda ka dhiibatay weerarka lagu beegsaday ciidamada maraykanka waxaad aaraahdooda uga bogan doontaan xubinta aragtida dadweynaha oo toddobaad kasta aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka in ka badan laba kun oo qof oo ku dhintay dhulgariir xooggan oo ruuxay koonfur bari dalka afghanistaan iyo kun qof oo ku nafwaayay dhulgo ka dhacay gobolka daafuur ee dalka suudaan qodobada kale ee caawa aad ku maqli doontaan barnaamijka raadraaca waxaa ka mid a ومرحبا بكم بحفل اختتام معهد الرعاية ومرحبا بكم بما تطمئن به قلوبكم ومرحبا بكم بهذه alricaaya hayaan waxbarasho iyo rajo lagu taamayey oo dhabowday sidee goobtan waxbarasho ay u noqotay mid ku guulaysatay inay soo saarta haween daaciyaad ah iyo macallimiin ummadda ka saaray jahliga waxaad maqli doontaan sheekada guusha al ricaaya iyo bandhig cilmiyeed cajiib ah oo ay sameeyeen ardayda kadib munaasabad ka dhacday wilaayada baay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raad raaca toddobaadka فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا waa habeennimo sabti ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo isbuucan aan ku gorfeyn doono qodobo kala duwan aan ku bilownay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu beegsaday saldhigga ciidanka maraykanku ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhanka kale taliska ciidanka maraykanka ee africom ayaa isagana ka hadlay weerarkaasi waxaan caawa falaqeyn doonaa xadadkaasi balse marka hore kusoo dhowaada warbixin uu walaalkeen ilyaas cabdulaahi ku eegi doono sida uu u dhacay howlgalkaas isaga oona raadraac ku samayn doono joogitaanka militari ee maraykanka ee soomaaliya kani waa howlgal gaar ah oo ay habeennimadii xalay mujaahidiintu ka fuliyeen garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas oo uu ku yaalla saldhig ay leeyihiin ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee hoostaga taliska africom xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerarkaas ka soo saartay war-saxaafadeed ayaa sheegtay in howlgalku uu u dhacay sidii loo qorsheeyey allah fadligiina cadowga lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo sidoo kale lagu burburiyey qaar ka mid ah gaadiidkii xeradaas yiilay waxay sidoo kale mujaahidiintu sheegeen in howlgalkan loogu argudayo ehelkeenna reer filistiin waxaana lagu yiri bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan ayaa ahaa mid lagu garab istaagayo walaalaheenna reer filistiin ee go-doonka ku jira iyadoo ay ciidamada sahaynada oo taageero buuxa ka helaya maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ay sii wadaan ololahooda xasuuqa iyo isirsifeynta ay ku hayaan walaalaheenna filistiin mar ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la hadlaysay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka iyo dabadhilifyadeeda ayaa lagu yidhi bayaanka waxaan u sheegaynaa saliibiyiinta maraykanka iyo maamulada dabadhilifyada ah taageerada aad ku bixinaysaan gumaadka muslimiinta filistiin ma noqon doono mid jawaab la-aan ah intaba aad ku sii socotaan gumaysiga aad ku haysaan dhulka muslimiinta iyo inta aad sii wadaan taageerada taliska sahyuuniyadda ee xasuuqa ku haya qoysaskeenna muslimiinta ah ee reer filistiin mana idinka joojin doonna beegsiga inta carruurteenna ay ku hoos duugan yihiin burburka dhismayaasha duulaankeennu wuu sii soconayaa ilaa uu allaah inaga guuleeya gaalada ama aan isaga la kulanna annagoo shuhadda ah allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
taliska ciidanka maraykanka qaaradda afrika ee loo yaqaana africom ayaa isna war ka soo saaray howlgalkaas isagoo qiray in ciidamada ameerikaanka ah ee ku sugan kismaayo ay la kulmeen weerar xooggan inkastoo uusan bixin tafaasiil haddana dhanka kale waxa uu dafiray in khasaare uu soo gaaray askartooda howlgalkii xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada kismaayo ee lagu beegsaday ciidanka maraykanka ayaa qayb ka noqonaya silsilada duulaanno iyo weeraro ah oo allah fadligii tobannaankii sane ee lasoo dhaafay lagu beegsaday dowladdaas kirishtaanka ah maraykanka oo ah imbaraadoriyadda sharte ee bandiiradda u sida duulaanka ashahaadaladirannimo ee lagu qaaday waddamada caalamka islaamka ayaa soomaaliya dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay waxay ka waday qayb ka mid ah dagaalka ay ugu magacdartay al-xarbu cala al irhaab iyadoo si toos ah iyo si dadbanba u soo faragelisay waddankan xukuumadda washington waxay soomaaliya ku leedahay saldhigyo dhowr ah kuwaas oo ku kala firiirsan koonfurta bartamaha ilaa waqooyiga saldhigga ugu weyna waxa uu ku yaalaa deegaanka beledoogle oo koonfur galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay xerada xalana sidoo kale ciidamada maraykanka ku leeyihiin saldhig ciidan halkaas oo sidoo kale ay ku yaalaan safaaradihiisa garoonka magaalada kismaayo ay xalay ka dulshanqartay rasaasta mujaahidiinta ayaa isna sidoo kale ciidamada maraykanka u ah xero ay ka soo abaabulaan duulaanadooda ka dhanka ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayay xero ciidan sidoo kale ku leedahay dowladda maraykanka halkaas oo ay sidoo kale ka howlgalaan maleeshiyaadka caloosho dushaqaystayaasha danab ee ay ku adeegata xukuumaddan boosaaso magaalo xeebeedkan dhaca bariga soomaaliya iyadana waxaa ku yaalla mid ka mid ah saldhigyada ciidan ee ay washington ku leedahay dalkan waxaa intaasi sii dheer magaalada berbera oo ay hadda qorsheynaysay inay ka dhisato saldhig ciidan oo ballaaran intaa waxaa siyaado ah xarumo qarsoodi ah iyo xabsiyo ay dowladda maraykanka ku leedahay dalkan kuwaas oo ku yaala garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho laguna tacdiibiyey dadka muslimiinta ah sida lagu soo bandhigay baaritaano ay sameeyeen suxufiyiin reer galbeed ah
arrimaha aan daaha ka feeday waxaa ka mid ah in c i eda ay saldhig qarsoodi ah oo qaabilsan la dagaalanka argagixisada ku leedahay garoonka muqdisho waxaan aragnay markii aan garoonka ka soo degnay waana sir ay cid kasta oo ku nool muqdisho og tahay waxa aan muqdisho ku soo ogaaday waxaa ka mid ah in maraykanku uu maamulo xabsi ka dhisan dhulka hoostiisa oo ku yaalla dhismaha hay-adda sirdoonka soomaaliya halkaas oo ay c i edu ku istijaabto maxaabiista laga keeno kenya maxaabiistu wax awood ah uma lahan inay la xidhiiraan adduunka intiisa kale ma haystaan wax qareenno ah oo u dooda mana la kulmaan hay-adda laankayrta cas wax iftiin ahna ma arkaan waxay la nool yihiin cayayaanno buux dhaafiya goobta waxaana halkaasi ku istijwaaba saraakiisha sirdoonka ee maraykanka iyo faransiiska
dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay dowladdan daaqiyadda ah waxay soomaaliya ka geysatay dembiyo dagaal iyo tacadiye ka dhan ah shacabka soomaaliyeed duqaymaha ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaana gumaaday boqolaal ka mid ah carruurta dumarka iyo waayeelka falalkaas guracan ayayna geysatay iyadoo ku hoos gambanaysa olola ay ugu yeertay la dagaalanka argagixisada allah fadligii xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sannadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo xoogan oo lagu beegsaday saldhigyada maraykanka ee dalka iyo kuba ku yaalla dibadda halka safaaradiisa ku taalla gudaha xerada xalana lagu qaaday weeraro xoogan oo geystay khasaare baaxad leh dabayaaqadii bishii sebteembar ee sannadkii ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhiggii ugu weynaa ee saliibiyiinta maraykanka ay ku lahaayeen soomaaliya kaasoo ku yaalla deegaanka beledoog leh halkaasoo lagu dilay askar ameerikaan ah laguna gubay gaadiid iyo diyaarado dagaal iyadoo ay sii socdaan qorshayaasha ah in la tabartiro cadowga oo howlgallada taxano looga dhigo waxaa bishii janaayo ee sannadkii xigay ay mar kale libaaxyada towxiidka darbe xoogan ku dhufteen dowladdan saliibiyadda ah kadib markii ay iqtixaameen saldhig qarsoodi ah oo ay ku lahaayeen deegaanka mandabey ee dalka kenya halkaas oo deb lagu qabadsiiyey diyaarado badan dacartana lagu leefsiiyey askar fara badan oo muhiim u ahaa dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka aad buu u mahadsan yahay ilyaas maxaa xilligan ku soo beegay howlgalkii xalay ee mujaahidiintu ay ku qaadeen ciidamada maraykanka muxuuse rasaa'il uu dirayaa waxaa qodobkaasi ila falaqayn doona toddobaadkan oo barnaamijka igala qaybgalaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed oo isha ku hayay khabarkaasi haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka waxaa weli taagan hadalhaynta ka dhalatay howlgal mujaahidiintu ay shalay gelinkii dambe abbaara maqribadii ka fuliyeen garoonka magaalada kismaayo kaasoo lagu beegsaday saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin gudaha garoonka magaalada kismaayo howlgalka mujaahidiinta ayaa si gaara loola beegsaday saldhigga ciidamada ameerikaanka ay ku leeyihiin gudaha garoonka kismaayo halkaasoo ay xilligaa ku sugnaayeen askar iyo saraakiil ameerikaan ah isla xalay mujaahidiinta bayaan ayay ka soo saareen howlgalkaasi fariidka ah bayaankaasi waxaa soo saaray maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana bayaankaasi uu ku qornaa luqadaha carabiga iyo ingiriiska waxaana ciwaan looga dhigay bayaankaasi howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen garoonka magaalada kismaayo qaybta ay degan yihiin ciidanka maraykanka oo loogu nusreynaya ama loogu gargaarayay ehelkeenna reer falastiin ee yuhuuddu ay gumaadayaan bayaanka mujaahidiinta ayaa lagu yidhi tatabuc iyo qorsheen xeel dheer kadib mujaahidiinta waxa ay fuliyeen howlgal nooci ah oo aada u sarreeya oo ka dhan ah ciidanka saliibiyiinta maraykanka ee xarunta ku leh garoonka magaalada kismaayo halkaas oo sidoo kale ah xarun muhiim ah oo lojistikada ah iyo sidoo kale xarun ay ku sugan yihiin hoggaanka ciidamada maraykanka oo halkaasi saldhig ay ku lahaayeen bayaanka mujaahidiinta ayaa lagu yidhi in howlgalkaasi lagu burburiyey gaadiid ciidan oo ciidamada saliibiyiinta maraykanka ay lahaayeen sidoo kalena lagu burburiyey xarumo muhiim ah oo gudaha saldhigga ku yaalay iyadoo dhimasho iyo dhaawacna uu soo gaaray askartii iyo saraakiishii ameerikaanka ee saldhigaasi ku sugnaa bayaankaasi waxaa sidoo kale lagu xusay in howlgalkani loogu aargudayo ehelkeenna reer falastiin ee yuhuuddu ay gumaadayaan kuwaasi oo ay ku gumaadayaan hubka maraykanka uu bixiyo iyo reer galbeedka iyadoona weli uu sii soconaya xasuuqa yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin bayaanka waxaa lagu xusay in dowladda maraykanka ay tahay midda yuhuudda ku taageeraysa xasuuqa walaalihin reer falastiin iyagoo bixinaya hubka lagu leynayo caruurta haweenka iyo dadka reer falastiin ee muslimiinta ah islamarkaana bixinaya macluumaadka sirdoon ee yuhuuddu ay wax ku leynayaan bayaanka oo sii socda waxaa lagu sheegay in dadka muslimiinta ay u kacaan inay u hiiliyaan walaalahooda reer falastiin oo ay ajiibaan baaqa jihaadka oo ay u argudaan dhiigga muslimiinta ee reer falastiin ee yuhuuddu ay daadinayso islamarkaana ay beegsadaan sahaayanada iyo saliibiyiinta iyo andimo weliba oo murtado ah oo yuhuudda ku garab istaagaysa xasuuqa walaalaheena reer falastiin ay u geysanayaan markii bayaanka mujaahidiinta xalay uu soo baxay oo khabarkaasi uu ku baahay mareegaha internetka isla xalay taliska ka maraykanka ee africom ayaa soo saaray bayaan kooban oo ay uga hadlayaan weerarka mujaahidiintu ay ku qaadeen garoonka magaalada kismaayo qaybta ay degan yihiin ciidamada maraykanka barta een africom ay ku leeyihiin twitterka ee ex ayaa lasoo dhigay qoraal maraykanka uu ku qiranayo in mujaahidiinta weerar aan toos ahayn ay ku soo qaadeen saldhigooda ay ku leeyihiin garoonka magaalada kismaayo iyagoona dafiray oo qariyey khasaaraha ku gaaray weerarkaasi intaa kadibna maysan bixin wax tafaasiil ah sidoo kale walaalka waxaa xusid mudan in weerarkii mujaahidiinta ay ka fuliyeen saldhigga maraykanka ee garoonka kismaayo in warbaahinta gudaha iyo tan dibaddaba ay hadal hayaan oo ay soo qaateen haddaan soo qaadanno warbaahinada caalamiga ah ayaa soo qaadanayey oo ciwaan ka dhiganayay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaaday saldhig maraykanka uu ku leeyahay garoonka kismaayo ee koonfurta soomaaliya iyagoo ugu argudaya muslimiinta reer khaza xitaa waxaa xusid mudan walaalka in warbaahinada yahuudda ay ka hadleen xitaa weerarka mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga maraykanka oo war laga soo naqliyey warbaahinta yahuudda oo baraha internetka lagu nashriyey waxay sheegayaan in xitaa warbaahinta yahuudda ay arrintaa ka hadleen oo xitaa ciwaan uga dhigeen in xarakada al-shabaab ee soomaaliya oo ah faraca alqaacida ay weerar ku qaaday saldhig maraykanka uu ku leeyahay soomaaliya iyagoona weerarkaasi ugu aargudaya dadka reer khaza iyo yahuudda ay leynayaan marka warbaahinada gudaha tan soomaalida iyo tan dibadda ee caalamiga iyo xitaa warbaahinta yuhuudda howlgalkii mujaahidiinta ay ka fuliyeen garoonka kismaayo waa ay ka hadleen hadalhaynteedana ilaa iyo haatan waa ay taagan tahay waxaa xusid mudan in weerarkaasi in cadowga khasaare uu ka soo gaaray waxyaabaha marka la fiiriyo lagu qiimeyn kara inay ka mid tahay in africom durbaba ay ka hadashay taana ay muujinayso in khasaare uu jiro oo ay qarinayaan in ay khasaarahaasi shaaciyaan weerarkii mujaahidiinta ay ka fuliyeen garoonka kismaayo oo ah mid ka mid ah saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay soomaaliya oo xitaa ay kasoo duulaan diyaaradaha daroonta oo xasuuqa u geysanaya shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah waxa uu imaanayaa walaalka xili maalmihii lasoo dhaafay soomaaliya uu booqasho ku mareeyey oo uu yimid taliyaha cusub ee taliska africom gaalka lagu magacaabo dafin rami anderson oo xilkani dhowaan qabtay gaalkani meelaha uu tegey waxaa ka mid a muqdisho waxa uu dhowaan la kulmay xasan gurgurte waraysi uu bixiyey oo ay la yeesheen telefishinka kooxda riddada ayuu arrimo dhowra uga hadlay in uu soomaaliya u yimid in uu qiimeyn ku sameeyo dagaalka saliibiyiinta ay kaga jiraan soomaaliya iyo awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay inay khatar weyn ku tahay danaha maraykanka ee geeska afrika waraysigiisa uu bixiyey waxaan ka soo qaadanaynaa ilaa saddex qaybood oo uu ka hadlay horta mar la weydiiye su-aal waxa uu sheegay gaalkani taliyaha africom ee cusub in soomaaliya dagaalka ay maraykan kaga jiraan uu yahay dagaal ay ku difaacayaan dhulkooda iyo caruurtooda saliibiyiinta ah marka taasi waxay muujinaysaa in dagaalka maraykanka uu kaga jiro soomaaliya runtii ay iyagu sheegayaanba ujeeddada ay dagaalkaasi leeyihiin oo ah inay ka difaacaan washington iyo caruurta suu sheega caruurtooda saliibiyiinta ah qodobka kale ee muhiimka ah ee uu ka hadlay waxaa ka mid ah mar la weydiiyey in isbedel ku yimi siyaasadda maraykanka ee soomaaliya iyo midda military waxa uu sheegay in isaga uu fulinayo keliya amarada madaxweynaha maraykanka ee donald trump ujeeddada keliya uu ku shaqeeyana ay tahay amarada uu usoo dhiibo trump oo ah in uu xasuuqo dadka muslimiinta soomaaliyeed uusanna shuqul ku lahayn arrimaha siyaasadda sidoo kale waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah in uu ammaanay oo telefishinka kooxda riddada ee gurguurta uu ka ammaanay maamulka riddada puntland ee siciid dani uu hogaamiyo oo uu sheegay in maamulkaasi ay ka saacideen dagaallo ay dhowaan galeen dhanka cirka iyo istikhbaaraadka iyo dhanka macluumaadka oo uu sheegay in ay ka fiican yihiin maamulkaasi ciidankooda maleeshiyaadka riddada ee xasan gurguurta taasi oo runtii dhabarjab ku ah kooxda riddada soomaaliya in telefishinkoodii ay lahaayeen iyagoo sii deynaya waraysiga ay ka qaadeen taliyaha cusub ee africom in maraykanka uu ammaano maamulka puntland iyo ciidankooda oo uu sheego hadal runtii uu ku liidayo maleeshiyaadka murtadiinta ee gurguurta oo uu sheegay in si kastoo ay u garab istaagaan inaysan la mid ahayn maleeshiyaadka puntland oo uu sheegay inay guulo gaareen marka runtii taasina waxay dhabarjab ku tahay kooxda riddada soomaaliya ognahay in khilaaf xoogan u dhexeeya gurguurta iyo siciidani marka haddaan usoo noqonno camaliyadii marka mujaahidiinta ay ka fuliyeen garoonka kismaayo runtii waxay imaanaysaa xili taliyaha ugu sarreeya africom uu maalmahan ku sugnaa soomaaliya uuna sheegayay in khatarta mujaahidiinta al-shabaab ee geeska afrika ay sii korodhay weerarkanana wuxuu culayska iyo cabsida kusii kordhin doonaa insha allahu tacaala gaalada maraykanka oo runtii walaac fara badan ka muujinayay kobaca awoodeed ee mujaahidiinta bariga afrika
waa hagaag bulshada soomaaliyeed oo aragtidooda ka dhiibatay howlgalkii kismaayo ayaa inoo soo socdo balse markan aan idinku duwo walaalkeena khaalid xasan oo inoo guud maraya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan haye khaalid bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday saldhig ciidamada maraykanku ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyadoona sheegtay in khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey askarta ameerikaanka ah dhanka kale taliska ciidamada maraykanka qaaradda afrika ayaa isna war qoraal ah uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerar ay la kulmeen ciidamadiisa ku sugan kismaayo balse waxa uu dafiray khasaare ka dhashay iminkani afghanistan dhulgariir xoogan oo cabirkiisu yahay lix dhibic ayaa toddobaadkan ku dhuftay gobolka koongar ee waqooyi bari afghanistan kaas oo sababay khasaaro culus oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira wararka ka imaanaya halka uu dhulgariirku ka dhacay ayaa sheegaya in in ka badan laba kun oo qof ay ku dhinteen halka dhaawacyaduna ay ka badan yihiin saddex kun oo kale xaaladda ayaa sii cakilantay maadaama marinada qaar lagu gaari lahaa dadka go-doonsan ay xiran yihiin hase yeeshee wasaaradaha kala duwan ee dalka ayaa sameeyey dadaala gurmad ah oo ballaaran si dadka dhibaatadu saamaysay loogu helo caawimaad degdeg ah suudaan roobab mahigaan ah oo sababay dhulgo baaxad leh ayaa burburiyey guud ahaan tuulo ku taala galbeedka gobolka daafuur ee dalka suudaan waxaana ku dhintay dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin kun qofood sida ay sheegtay jabhadda maamusha deegaanadaas dhaqdhaqaaqa xureynta suudaan ee kabarbar dagaalama ciidamada suudaan ayaa sheegay in musiibadan ka dhacday buuraha loo yaqaano marra oo ku yaala gobolka daarfuur jabhaddu waxa ay sidoo kale sheegtay in dhulgo-aan ee uu dhacay axaddii lasoo dhaafay kadib robab mahigaan ah oo muddo dhowr cisho ah ka da-ayay deegaanadaas kuwaas oo dhulka la simay tuulada taraasiin waxaana ka badbaaday hal qof oo kaliya sida lagu sheegay bayaanka xogtii ugu horreysay waxay muujinaysaa dhimashada dhammaan dadkii deganaa tuulada oo lagu qiyaasay in ka badan kun qof waxaana badbaaday hal qof oo kaliya ayaa lagu yidhi bayaanka ay soo saartay kooxdan u dhaqdhaqaaqda xureynta suudaan ee ka howlgasha deegaanadaas dadkan ay musiibadu haleeshay waxaa ka mid ah barakacayaal gabaad u doontay buuraha marra kadib markay isaga qaxeen dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada suudaan iyo maleeshiyaadka umaaraadku taageero ee dacmu sariic ee ku sugan waqooyiga gobolka daarfuur sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee royters heyti dalka heyti waxaa ka dhacay shil gaari oo sababay khasaaro isugu jira dhimashoyo dhaawac sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo kenyaan ah shilkan ayaa yimid kadib markii mid ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee ciidamada kenya oo waddada ka baxay kuna dhacay mid kale oo isla kuwa ciidamada booliska ah xilli ay marayeen wadda ku taala duleedka magaalada caasimadda ah ee butibirines sida ay xaqiijiyeen saraakiil kenyaan ah shilkan waxaa ku dhintay laba qof oo midi ahaa sarkaal ka tirsan booliska kenya halka qofka kalena uu kasoo jeeday dalka haiti wararka ayaa intaa ku daraya in shilka sidoo kale sababay dhaawaca sideed askari oo ciidamada booliska kenya ka tirsan iyadoona saddex ka mid a dhaawacyadooda ay yihiin kuwo halis ah koonfur africa toddobaadkan waxaa wadanka koonfur africa lagu dilay ganacsado soomaali ah oo lagu magacaabi jiray cabdifataax maxamuud baaryare dilkan ayaa ka dhacay magaalada cabetown ee dalka koonfur africa waxa uuna yimid dilkan kadib markii kooxa burcad ah oo kasoo jeeda dalkaas ay isku dayeen in ay dhacaan goob ganacsi uu lahaa ninka soomaaliga ah wararka ayaa sheegaya in sidoo kale kooxaha dilka geystay ay dhac u geysteen goobtii ganacsi ee ninka la dirow lahaa kadibna ay goobta ka baxsadeen dilalka ka dhanka ah soomaalida ganacsiga ku heysta koonfur africa ayaa kusii kordhaya magaalooyinka dalkaas xilli sanadkan gudihiisa la dilay in ka badan labaatan ruux oo soomaali ah xibintii dhacdooyinkii toddobaadkiina dhaafane intaasayaan kusoo afmeeraynaa sidaas iyo nabadgelyo
واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا وهجاج markan ku soo dhowaada xubinta aragtida dadweynaha oo toddobaadkan bulshadu ay ku gorfeynayaan weerarkii lagu beegsaday ciidamada maraykanka ee saldhigga ku lahaa garoonka magaalada kismaayo bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda howlgalka ka dhacay gobolka jubbada hoose qaas ahaan kismaayo waxaa ku aad baan u bogaadinaynaa waanu ku faraxsannahay waanu ku faraxsan in maraykan la gumaado maanta waxaan u arkaynaa cibaado ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaaday alxamdulilah waanu ku faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala barkii ayaga siday u gumaadayaan waad aragtay walaalaheeni reer falastiin dhibka ay ku hayaan oo maalin walba waxa waaye wax lagu gumaadayo falastiin hub walba lagu baroobeynaya waxaa dhiyo maraykan marka annagana waa dadkaas meeshii joogo oo la gumaadayo waa walaalaheeni si nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu noo sheegay mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mathal aljasadi alwaaxid nabiga alayhi salaam saasoo noo sheegay mu'minka mu'minka kale wuxuu u yahay kaljasadi waaxid hal jasad oo kale ninka falastiin ku baahanaya maanta waxaa waxaan dareemaynaa murugadeedan haysaa kan la gumaadayo maanta maalin walba baaba'aya waxa waye murugteedan haysaa marka waxaan leenahay insha allahu tacaala dadkao dhan waxaan leeyahay inay loo kaco nin walbo gaal dhibaateyn karo meel walba ay joogaan si walaalahaas loogu gargaaro marka waxaan leenahay amarka ilahay aan qaadinaynaa waxaan u laynayna waa cibaado amar ilaahay waay faqcud lahum kula marsad dhaba kasta ay marayaan minooyinku dhiga udega ilahay amarkiisa ma qaadanayba marka waa cibaado insha allahu tacaala walaalahen waxaan leenahay falastiin sabra insha allahu tacaala guush way dhowdahay guush way dhowdahay waxaa la sheegay in yahuud ay gaari doonto in geedkan waxaa ku jiro waxaa weye nin yahuude yaa cabdullaahi tacaala faqtuluhum markaas way soo dhowdahaye wayna imaan doontaa insha allahu taala walaalahas waxaan leeyahay isbiruu sabra juhdigiina dadaalkiina ilahay garabkiina ha galo ducadaa idinku wadna hadda maanta hadday idin soo gaari weyne wadda idin soo maran aan weynay ducadaa idinku wadnaa insha allahu tacaala waana guulaysan doontiin hala sabra insha allahu tacaala mayba bogaadiye xalay weerarkii ka dhihi magaalada kismaayo lalabaagsaday ciidamada maraykanka oo ee cadowkan kowaad oo walaalaha muslimiinta falastiinna minkii gumaadeen oo yahuudo anxiilayaan waay maraykanka uniin ka aargudani allaahu akbar allaahu akbar mayba bogaadiye weerarka ka dhihi kismaayo oo lakabaagsaday kuwii maraykanka oo yahuuda oo taagara yahuuda iyadaan bogaaya bogaadayaana ka faraxsagna iyada iyadaan ka faraxsagna may ballanaa mujaahidiintii oo howlgalkaas samaysay ilaahay guulsiinsii marka meeraane may ballahaa iyada iyadaan bogaadaan u roogno ka tirsano gobolka baay oo buulfulayna roogna maraykan sidiisa mayba taagara kuwa yahuuda oo walaalahayna falastiin baabi'iyahayo hoobiyaha ku dul taagano diyaarado iyo bulgulka dugayayo hataa waxaa ku reebaday oo mileeraas quudka iyo waliyo aama laayan hataa ka hor surumay oo haddaan adeegsadaha raashinkii iyo may baan adeegsaday in us macnaa raashin quudin beenaa wala quudiya us ero haddana meenaa meelid shacabkii muslimiinta ku baabi'i eed iyadaan ka taageersana oo maraykan uu dhabjabkun wiin la deersi eed iyadaan bogaadayaan mujaahidiinta may leenaa guul iyo
waxaan aad u soo dhoweynaynaa howlgalkii ka dhacay saldhigga ameerikaanka ee eerboorka kismaayo howlgalkaasi waxaa looga aargudayay muslimiinta khaza ku nool ee yuhuud ay xasuuqaysa ameerikaanka waxaan leenahay hubka aad siinaysid yuhuudda ay ku xasuuqaysa muslimiinta adina meel alle meesha aan lagaa gaari kara ayaa laga dhibaataynayaa ama soomaaliya ha noqoto ama muslimiinta kale meelaha ay joogaan ha noqoto mujaahidiinta waxaan leenahay jazaakum allahu khayran aad ayaad umahadsan tihiin waxaad usoo aarteen muslimiinta khaze ee dhibaataynaya waxaan bogaadinaa weerarkii ka dhacay kismaayo oo walaalaha mujaahidiinta ay ku weerareen saldhigga amerikaanka ee eerboorka kismaayo ku yaalo waxaa waaye waa aad baan usoo dhoweynaa awooddeenna iyo tabarteen intaasay la eg tahay waxaan ugu argudaynaa walaalaheena khaze ee falastiin awooddeenna waxaa waaye intaasay la eg tahay ilahay idinkaysna inka badan inaan gaarsiino cadowga ilaahay oo naafayno walaalahaas u argudnana waan rajaynana insha allah amerikaankana waa midka dhiibaya hubka lagu xasuuqaya walaalaha reer falastiin waanu argudi doonaa bismillahi raxmaan raxiim muuqaala rooga may baan lahayn sheegada maraykanka mujaahidiinka weerartay magaalada kismaayo gaar ahaan eelboorka oley ma hadhow ayaan ahan weerarkaas oo linka abaal gudaayay maqaalada kaza muslimiinta laka dugayahay kolley hadhow ayaan weerarkaas insha allah hadaa ilaah yidhaahdo walaala kazana may baan lenaa markaasasayn hanuunsagna yaalka la duqeeyow unun iyo yaalkaas amalalay lahna gaalada maraykan may baan lenaa nahan meelkas unaka aragna insha allah tayalenin taala meel anaka aragna yaalkasta oo gaza ka shahiidowna insha allah haanu dhalin iyo masinin insha allah waxaan aad ugu faraxsanahay islamarkaana aan soo dhaweynayaa weerar xalay ciidamada mujaahidiintu ka xasuuqeenna saldhig amerikaanku ku leeyihiin degmada magaalada kismaayo dagaalkan oo ahaa mid looga argudayay muslimiinta ay gaalada yuhuudda ku xasuuqday khaza ayaan aad ugu faraxsanahay muslimiintuna aad ay soo dhaweynayaan wax badan way fiirsadeen dadka muslimiinta ah shacabka reer khaza oo waxaa waaye yuhuuddu xasuuqayso laakiin maanta waxay ilgoysan doonaan dhammaan muslimiinta caalamka ku nool weerarkan xasuuqa ah ee loo geystay amerikaanka kusoo duulay dalka diinta iyo dadkaba walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waana aad usu dhaweyna waana ku faraxsannahay haddaan nahni bulshada ku nool degmada buqa qable weerar xali kismaayo ka dhacay aad baan u bogaadinaynaa waan ku faraxsannahay walaalaheen qase ayaa looda aargudayay insha allah rag sidaas isi ka daran ayaa muslimiinta ku jira insha allah annagoo dumarkeena inaan isku qarxinaa diyaar u nahay amerikaanka waxaan leenahay bakhtigiin waad aragtiine ee walaayaadkaskaga taga amerikaanka waxaan leenahay dhib walbood qase u geysatiin waa niigla aarugudaya insha allah insha allah wiilasheenna ayaa idinku tagdiirsanaya waxaan ka bogaadinaya howlgalka mujaahidiinta ay ka fuliyeen saldhigga amerikaanka ee magaalada kismaayo waxaan leenahay mujaahidiinta halka dagaalka iyo wada waxaa looga aargudaya walaalaheena khaza maxay dhibaatada iyo ay ku sameynayaan gaalada annagana waxaa uga aargudaynaa kuwa inta nala jooga ayaa uga aargudaynaa insha allah mujaahidiintana halkaas dagaalka sii wadaan leenahay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacd ilaahi subxaana watacaala ayaa ka mahadsan weerarkii laga qaaday garoonka kismaayo maraykanka deganahay ilaahay subxaana watacaala kama hadsan mujaahidiinta meelo galeen bogaadiyaana ilaahay subxaana watacaala kheyr badan ilaahinka jaazi maraykanka dunida muslimiinta kaanu rafaadayahayo meel kasta muslimiinta ka dhabaataysan dadka dhabahay maraykanku maraykanka qaza walay kusuubiyahay muslimiinta ogyiin dahama kusaaran walka warqaba maraykanka muslimiinta walaa madayo koranka qaadu waysanyiin meel kasta iyo rowaan dhabaataysanyiin dhanka dhabahay maraykanku maraykanka markaa in la weeraro eedba yacni mabogaadiyaane inka raalle ananka farahsagna dadka muslimiinta ma ogaadayaan maraykanka in usayim cudubka muslimiinta koowaad yacni cudubka koowaad muslimiinta maraykanku marka muslimiinta meel kasta rogaan in la dagaalamo maraykanka meel kasta furso laka helo in lakala dagaalamo masaalis oo wadaama adduunka kale in lala dagaalamo marka eed baan bogaadiyaan arrintaasi muslimiinta marka inay odowjo gorodaan inay odowjo marka raallanka nagana inay usu noolado odowjo ni raallanka nagan ini usan fursiyo ka helaanyo umoodna mayba bogaadiyaanaha weerarkii xalay kudhay garoonka kismaayo oo laka qaadi gaalada maraykanka eed iyo eed aan ka faraxasagna waana marxabeeyaanna waana ka faraxasagna maadaama usa iyo cadowka koowaad oo islaamka leeyi muslimiinta walaalahana reer khazana liinka aaray eedii eeda mayboohahan farxadaana mayboah ziyaadan eeta haddii una ana bulshada ka noolaytay degmada tiyeeglow una ana eeda anbogaadayaana maybalanaah walaalaha mujaahidiinta ilaahay ha barakaaye dagaalkan oo kale inii labalaabaan eedii eedna mayboohan gaalada anka naafayaan datishahiidina shuhadadii allah ku aqbala intii dhaawacana dhaawasho mayboo allahan bogsiye maybalanaah ilaahay hasan baabi alana maraykan iyo wali xulufidiisa wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maybaan mahadnaqaana ilaahay bacdijey mujaahidiintii oo fuliyeen weerarkii oo laka qaadi kismaayo gaar ahaan saldhiggii maraykanka mujaahidiintaas baan mahadnaqaana maybalana ilaahay maybuaha jannatulfirdowsi siinka abaalmari maybalana oo ka farahsagna weerarkaas maraykanka laka qaadi eed baan farahsagna asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maybalana mujaahidiintii oo howlgalkaas fuliye may ballana haniya allah ku meelana ciidaas imbogoodiyaana muslimiin badan aa ku farxiden ma weelay maraykanka isan beegsateen waa cadowga islaamka kaan kuri waay maya oo iyahaa dadkii oo muslimiin tahay oo ghazi laka dhammaayay la duqeeyayay gaajada laka dhammaayay hubka dan laka garaacay kan oo hubka yahuudahan dhiiba isuhay kan dacmiyay oo hoo ihii la garab taagnaa isuhay may ballanaaha eedaan ka farxane maraykanka halku aarsadoy soomaaliya rooga may ballanaaha intii maraykan oo washington room mee ku dhow hankan soomaaliya rooga ku dhow may ballanaa hankan oo wadanka rooga kaas halgumaaday hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag alricaaya hayaan waxbarasho iyo rajo lagu taamayey oo dhabowday sidee goobtan waxbarasho ay ku noqotay mid ku guulaysatay inay soo saarto haween daaciyaad ah iyo macallimiin ummadda ka saaray jahliga kusoo dhowaada warbixin ku aadan sheekada guusha alricaaya iyo bandhig cilmiyeed cajiib ah oo ay sameeyeen ardayda kadib munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee baaye waa kan bashiir muxyidiin abow ayman bashiir ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة arricaaya siddeed sano ka hor waxay ahayd riyo iyo rajo lagu taamayey si ay u soo saarto gabdho muslimaad ah oo aqoon sare u leh culumta islaamka oo xambaara risaalada noqdana ducaad ummadda ugu yarta xagga alle balse allaha awoodda u saaxiibka ah ayaa qadaray in riyadii ay noqoto dhab hadafkuna uu xaqiiqoobo sannadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii hijiriga ayuu maamulkii wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokol oo xilligaas ka duulayay baahida waxbarasho ee ka jirta gobolka dhidibada u taagay mu'asasadan waxbarasho oo allaha fadligii maanta noqotay il durdur ah oo bulshada ay kaga baahibaxdo aqoonta xagga cilmiga la isagana rogo heeryada jahliga maanta waxaa wax ku barta goobtani waxbarasho tobanaan gabdho ah oo hadafkoodu yahay inay noqdaan ducaad xaqa ugu yarta ummadda jahliga iyo dib u dhacna ka saara dadkooda dufcadii ugu horraysay ee ka qalinbedelatay alricaaya oo gaarayay sagaal iyo afartan arday kuwaasoo juhdigii lagu tacbay maanta faafinaya mirihiisa oo waxa ay mucallimiin iyo hagayaal ka yihiin madaariis iyo macaahiid waxbarasho oo ku kala yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay allaha fadligii alricaaya iyada oo ku jirta geedigeeda waxbarasho waxa ay soo saartay oo ka qalin beddeshay dufcadii labaad waxaana loo qabtay munaasabad heerkeedu sarreeyo dhowaan waxaa howlka xafladaha usaame ee degmada buulafullay lagu qabtay xaflad si aadaa loo soo diyaariyey loona dhigay konton iyo afar arday oo ka qalin jebinaysay dufcadii labaad ee mu'asasada alricaaya waxaa ka soo qaybgalay xafladan mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin wulaadda wilaayaadka islaamiga baay iyo bokool cudhimo salaadiin waalidiin iyo martisharaf kala duwan xafladda ka hor mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay iyo maamulka mu'asasada alricaaya ayaa sameeyey martiqaad heer sare ah oo loogu talagalay dhammaan ka soo qaybgalayaasha martiqaadka kadib waxaa si toosa u bilowday xafladda oo socotay muddo saacada ah ugu horeen maamulaha mu'asasada alricaaya ayaa ka warbixiyey ardayda ka qaninjibinaysay iyo maadooyinka lagu barto mu'asasada مؤسسة الرعاية لعلوم الشرعية لتعليم البنات يلا هي مؤسسة جيكا دفعك قلن جبيها يتميلين ككلن سنة مركين كهرية مؤسسة ميل فريها كم أفربغل صدن إسهقال دفع دي لما تاون جيكا انفرين وجيكا قلن جبيها يتو وكنتم إيا أفر أرضي يكو قلن جبيدي إسو جينت لما دفع دوت وبغلية أفر طالب يكو قلن جبيه dadkii hore kuqaalan jibiy kuqaalan jibiy waa dad ducaad ah oo geeka walaayaadka qiibashay kala duwan ee dacwada kuwada iyo ilaahay kawaari ilaahay aan kama hadayaana haagna may rajeeyaan ini wadadaas maraan mu'asasada muqararshe may kumid aha kow alqur'aan wa culuumuhu labo alxadiid wa culuumuhu saddex alfiqhu wa usuuluhu afar alsiiratu wataariikh shan اللغة العربية لح العلوم التجربية تضبط اللغة الصومالية سديد الثقافة العامة سقال alkhiyaata harqaan taasu mawaada ka baxaase maado kastaba walbadan iyo ku koobantee في الناس البسمة نبني خير bandhigii ay sameeyeen ardayda alricaaya oo socday muddo ku dhow laba saac ayaa ka tarjumayey dadaalka hagaar la'aanta ah ee la geliyey gabdhahan iyo cilmiga ay xambaarsanaayeen taas oo ay si aadaa ugu maqsuudeen dhammaan daawadayaashii xafladda nasiibka u yeeshay inay goobjoog ahaadaan أيها المشاهدون الشرفاء من العلماء والمسؤولين والآباء والأمهات والإعلاميين والضيوف الكرام مرحبا بكم بقلوب مملوء بالحب والود ومرحبا بكم بحفل اختتام معهد الرعاية ومرحبا بكم بما تطمئن به قلوبكم ومرحبا بكم بهذه الوجوه الطيبة النيرة هاكم منا بأجمل تحية وأغلى هدية وأزكى ترحيب أحييكم بخير تحية إنها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما من به علينا من نعمة الإيمان والإسلام والجهاد وتطبيق شرع الله والأمن والاستقرار ثانيا أشكر لحركة الشباب المجاهدين في شرق إفريقيا وعلى رأسهم الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة حفظه الله ورعاه ثم والينا العزيز الشيخ حمزة وجعفر ومن معه وأشكر أيضا لمكتب الدعوة في الولايات الإسلامية وخاصة ولايتنا باية الإسلامية فقد بذل المكتب كافة طاقاته وقدراته في تعليم الصغار والكبار والبنين والبنات والرجال والنساء أقول لهم فلله دركم وعلى الله أجركم فقد أديتم ما عليكم وجزاكم الله خيرا ثالثا نشكر الوالدين الأعزاء لهؤلاء البنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين إلهي سبحانه وتعالى مي بليه ومن يعش لنك كجيسداس كهندتر عن ذكر الرحمن الله رحمنك يا قرآن شيء نقيض له شيطانا شيطانك سلدان فهو شيطانك قرين صاحب له لنك نقده وإنهم شياطينك لا يصدونهم عن إله ذكر شيء كجيسدان جاديايا عن السبيل وضي تصنع تكو جاديايا ويحسبون ما يبقى ملايان هالي جادي أنهم يوم مهتدون إني مسلمين حتى إذا جاءنا كلاي ذكر شيء كجاسد القيامة مركنين كوي قال ما بيري لنكي يا ليت ألا شلايت ذا يوم بيني وبينك أنا غلطان هاتيلا بعد المشرقين سبري قلبي شل ديرين شل ديرينيلا فبيس ما بباس هذا القرين صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكتاب سراجنا دستورنا فهو النعيم لمن أراد تنعما هذا الكتاب سراجنا دستورنا فهو النعيم لمن أراد تنعما قد نبه الهادي الرسول بأنه خير البرية من تلاه وعلماه قد نبه الهادي الرسول بأنه خير البرية من تلاه وعلماه bandhig cilmiyeedka gabdhaha ka qalinjibiyey mu'asasada alricaaya ee dhowaan xafladda loogu qabtay hoolka usaama ee degmada buulafulay ayaa weli sii socda iyadoo inta badan ay soo bandhigayeen duruusta qeybaheeda kala duwan ay ku barteen mu'asasada ونحن المرهبون إذا هجمنا فساء صباح جيش المنذرين ونحن المرهبون إذا هجمنا فساء صباح جيش المنذرين ترى الكفار بعد الفجر صرعا كأنهم ثمود ميتين ترى الكفار بعد الفجر صرعا كأنهم ثمود ميتين فصاروا اليوم في أرض جنود كمات ما تراهم خائفين صاروا اليوم في قبض جنود كمات ما تراهم خائفين فمنهم فرقة أسروا جهارا وأخرى قد تولوا هاربين فمنهم فرقة أسروا جهارا وأخرى قد تولوا هاربين ففي آذن يبى الأمسى جميعا مع الذي الندوى وجود جاردينا وفي آلي ما ننسى جميعا مع اللدوى وشوط شاردينا قتلنا قادة اللغزاة كفر كما تتقيب صاروا هالكينا قتلنا قادة اللغزاة كفر كما شتقيت صاروا هالكينا حسن تورى وفرحان القرالة وأدنى بالصليب ممزقينا حسن توري وفرحان القرار وأدنى بالصليب ممزقينا وفي عصفين باري بال وبردان بحمد الله فزنا غانمينا وفي عزبين بين بال وبردة بحمد الله فزنا غانمينا كذا عاد وفي قلعة أبيد وجاء النصر والفتح المبينا كذا عاد وفي قلعة أبيد وجاء النصر والفتح المبينا riyo weliba waa ka dhabeen hiigsi kastaana waa mid hirgala haddii lagu laro iraado adag iyo go'aan qaadasho arricaayana maanta waa tusaalaha nool iyo namuudaj ka tarjumaya heerka cilmi iyo dadaalka waxbarasho ee maktabka dacwada uu ku bixinayo gabdhaha muslimaadka ah oo maanta ah weligoodna soo ahaa ahaana doona tiirka ay ku taagan tahay ummadda muslimka ah waana halka laga soo askumo hagaaga mujtamaca oo midhihii laga soo talaalo ayay gurataa ummad kasta haddaba xafladdan qiimaha badneyd ee ka dhacday hoolka usaama ee degmada buulafulaay waxaa goobjoog ahaa walaadda wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool mas-uuliyiin ka socday maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaadna ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena faafareebka ee soo socda in sha allah وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen inta barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا